shirka toddobaadlaha ee maamulka degmada caabuduq ayaa ka qabsaman degmada caabuduq ee waqooyi gobolka galgaduud shirka ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo muhiim oo ku saabsan horumarinta degmada iyo xalinta khilaafaadka iyo dhibaatooyinka ka jira bulshada degmada caabuduq sidoo kale shirka ayaa qorshayaal cusub oo ku saabsan adeegyada bulshada iyo nadaafada magaalada furitaanka wadooyinka xiran iyo sidoo kale dib u soclinta bilicda magaalada caabuduq ka shaqaynta dhaqaalaha degmada iyo sidoo kale horumarinta degmada ayaa waxaa kulanka looga hadlaya qodobo gaar oo ku saabsan sidee degmada caabuduq looga sameyn laha horumarka kala gedisan sida bilicda magaalada iyo sidoo kale nareynta magaalada taasoo qayb ka ah bilicda iyo sidoo kale dib u soclinta amniga iyo kadambeynta degmada caabuduq maamulka ayaa markii uu shirka usoo dhamaaday waxaa ka warbixiyay qodobadii laga soo saaray bulshadana la wadaagay in ay ka shaqeeyaan sidii looga shaqayn lahay furista wadooyinka xiran iyo sidoo kale ka shaqaynta nadaafada degmada xogayaha maamulka degmada caabuduq nadiir cabdikariin saalad isagoona sheegay inay tahay in tallaabo laga qaadayo cidii lagu helo qodobada laga soo saaray shirka degmada caabuduq ee gobolka galgaduud
shirku waxa uu farayaa bulshada caabuduq dhammaan qaybahooda kala duwan inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si kor loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida degmadaba shirka oo ahaa shir khamiislea waxa uu looga dooday saddex qodob oo kale amniga hanaanka horumarinta degmada ee dakhliga iyo hanaanka koruqaadista bilicda iyo fayadhowrka degmadaba waxaana ka soo baxay amarada soo socda shirka oo qabsoomay saddexda bisha afraad labaatan labaatan iyo shan waxa uu ka soo saaray waaxda bilicda wax loo yaqaano dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan qof kasta oo gurigiisa hortiisa dhagax dhigay ama ama wadada jaray ama ku beeray geedo aan ka ahayn dee kuwa loogu talagalay bilicda degmada inay ka qayb qaataan ee wadooyinka jarahaya in qof kasta oo loogu yimaado tobanka bisha saddexa bisha afraad labaatan labaatan iyo shan qofkii hortiisa loogu yimaado isagoo dhagaxaan ku jaray ama bilicda wax u dhimahaya hadduu ilaaha yidhaahdo waxaa laga qaadi doonaa tilaabo sharciga waafaqsan islamarkaasna waxaa lala tiigsan doonaa maxkamadaha iyo iyo laamaha cadaaladda ee xaqa u leh ka garsooridda arrinkaas sidoo kale waxaa amara ka soo baxeen fayadhowrka degmada runtiisa aad ogsoontihiin maamulka degmadu dee wakhti badan buu geliyey sidii nadaafada degmada kor loogu qaadi lahaa isla markaasna waxa uu diyaariyey siyaasado lagu maareynahayo wuxuu diyaariyey sharciyo lagu maareynahayo fayadhowrka degmadan haddaba maanta ay taariikhdu tahay saddexda bisha afraad labada kun labaatan iyo shanta cid kasta oo lagu qabto ayada oo wada gaadiid wasakhaynaya deegaanka isla markaas ama dhikira ha noqdo ama gaari dameer wax soomaalida u tiraahda ha yala ha noqotee waxaa lala wareegi doonaa gaadiidka waa la ganaaxi doonaa waxaana xabsi mudan doona cid kasta oo lagu qabto iyadoo falkaas gacanta kula jirta haddaba waxaa la leeyahay dhammaan cid kasta oo ku hawlan waxaas inay ka waantoodo buu maamulku amrahaya hadduu ilaah yidhaahdo isla markaasna laga fogaado wax kasta oo deegaanka naga wasakhaynaya maadaama waxaasu aysan ahayn wax ku habboon deegaan ahaanta iyo iyo jiritaankaba oo runtii aad arki kartaan qof walbana uu dheehan karo qofkasta qofka dhikirada soo qaada ama gaari dameerka soo qaada qashinka meesha uu keeno inay tahay magaalada bartankeedii iyo waddooyinka magaalada soo geliyay haddaba waxaa la amrayaa tobanka bisha afraad labada kun iyo shan iyo labaatanka cid kasta oo lagu qabto iyadoo falkaa gacanta kula jirta in gaadiidkiisa lala wareegayo xabsina uu mudan doona hadduu ilaahay yidhaahdo laamaha cadaaladda oo lana horgeyn doono laamaha cadaaladda hadduu ilaahay yidhaahdo sidoo kale shirku waxa uu soo jeedinahayaa cid kasta oo ku mashquulsan ka shaqaynta waxyaabaha loo yaqaana maandooriyaha iyo waxa la midka ah inay ka waantowdo ayadana amaraha ka soo bixi doona dhowaan hadduu ilaahay yidhaahdo dad badan baana maxkamad loo soo taagi doona hadduu ilaahay yidhaahdo shirku sidoo kale waxa uu buurinahayaa in kor loo qaado bilicda si kor loogu qaadana dhammaan waaxaha kala duwan ee xaafadaha iyo gudoomiyaasha iyo guri kasta qof walba gurigu leeyahay in hortiisa laambad uu ku xiro ayadana xilliga ku habboon baa hadii ilaah yirahdo wax ka soo bixi doona amaro ku habboon maamulka degmada caabuduq ayaa ku howlan sidii loo hormaray degmada caabuduq qeybaheda kala gedisan sida nadaafada nalaalka iyo sidoo kale wadooyinka taasoo qayb ka ah dadaalada uu ku doonay maamulka inuu ku hormariyo adeegyada bulshada degmada caabuduq ee gobolka galgaduud